waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali magacayga cabdicali cusmaan baa la yidhaahdaa waxaan wax ka dhignaa dugsiga luqadda iyo luqadda iyo dhaqanka afka soomaaliga iskuulkaasi wuxuu furnaa ilaa iyo laba kun iyo labadii kun iyo afartii ilaa iyo hadda wuu shaqeeyaa iskuulkaasi wuxuu gaadhay maxaanku idhaha meel fiican ilaa iyo ardadu ay ka qalijabiyaan waxaa la aqoonsaday iskuulka sanadku markii uu ahaa labadii kun iyo saddex iyo tobankii ayaa loo aqoonsaday maxaanku idhahdaa ardaydu inay qalijabiyaan oo loo sameeyo shahaado national ah dugsigaas waxa weeyaan arday badan baa ka faa'iideysatay ilaa xilligaa laga soo bilaabo ardayda ka qalin jabisay waxay ku dhowdahay ilaa soddon ilaa afartan inta udhexaysa waxay ka gaadheen heer sare ama waxay ka gaadheen maxaanku idhahdaa arrin muhiim ah waayo ardayda dhigata sanadka koob iyo tobnaad ilaa sanadka laba iyo tobnaad waxa ay helaan dhibco fiican oo la mida kuwa ay ku qaataan dugsiga caadiga oo kale waayo waxaa loo aqoonsaday in ay helaan maxaanku idhaha dhibcahaas si ay uga kabaan waxbarashada jaamacadda in markay u gudbayaan waayo labaatan dhibcood iyo labaatan dhibcood oo sanadka koob iyo tobnaad iyo sanadka labiyo tobnaad ay ku qaadanayaan marka la isugu daro oo ay ardadu ka helaan waxay ka caawinaysaa ardaygu inuu ama foundationka uu fadhiisto oo sanado dambe kaga lumaan ama uu ku noqdo maxaanku idhaha macaahidda laga soo dhisaya bayska si uu jaamacadda ugu gudbo muhiimaddu waxay ahayd maxaanku idhaahdaa in aanu gaadhno heerka iyo meel kaleo kasii sarraysaba waanuna ku guulaysanay intii badnayd alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaa dhacda oo kale in melbourne maaragtay odayaal ay ga waceen uu ka mid yahay yaasiin oo ay ku qabteen shir weyn oo muhiim ah oo looga hadlayo sidii loo horumarin lahaa luuqadda afka soomaaliga waa aada iyo aada buu muhiim u ahaa ama maaragtay aan looga faallooday waxaana akhirkii laysku afkartay in la sameeyo maxaanku idhaahdaa horumarin xagga luuqadda ah oo caruurta soomaaliyeed waayo waxa weeyaan arintu haddii aynu jiilkeenani uu tago ama uu maaragtay dhammaado caruurta ma wax caawiya ma helayaan ama luuqaddii afka soomaaligu way dabar go-aysaa sidaa daraaddeed ayaa waxaa laysku dhiirigeliyey gobol kastaba ha ahaato ama meel kastaba ha ahaatee in la horumariyo afkii soomaaliga oo la baro dhallinyarada lagana faa'iideysto sida dowladdu ay maaragtay uga caawinayso qowmiyadaha kale ama commuunitiyada kaleba ay uga faa'iideystaan jaaniska ay siisay dowladooda ay siisay waanu ku faraxsannahay markaas maxaanku idhahdaa in dowladduna siiso waanunuga mahad celinaynaa caawimaadda ay siisay in community kastaa ama qoomiyad kastaaba ay afkooda ay ku caawiso inay bartaan oo ay ka faa'iidaystaan maadaama aynu ka mid nahay qoomiyadaha kala duwan ee faraha badan ee ku nool qaaraddan australia jaanis waa weeye aynu maaragtay u baahan nahay inaynu kaga faa'iidaysanno waxaan idinku dhiiri gelinayaa marka maaragtay si guud ahaaneed anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan iyada ah in la kordhiyo horumarinta luuqadda afka soomaaliga haddii uu ilaahay ka raali noqdo oo aada iyo aada laga taxadaro oo la isku taxallujiyo iyada oo la isku kaashanayo maxaanku idhaha waalid iyo macalimiin iyo caruur iyo mid kastaba ha noqdeen waana maaragtay ku faraxsanahay caawa inaan ka soo qayb galo shirkan oo laygu marti qaaday waan u mahad celinayaa dadweynihii ka soo qayb galay shirka melbourne iyo odayaashiina sponsoray intaba waana mahadsantihiin waana idinka tahniyadinaya maxaanku idhaahdaa hawada soomaalida oo dhan waan salaamayaa meel kastoo ay joogaan bahda waxbarashada ayaan aada iyo aada usii salaamayaa miidiyada lafteeda oo xasan uu igala joogo oo hadalka iga qabanayo isaga laftiisa waan u mahad celinaya waana salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali